أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصxaabihi أجمaعين أma baعdu waxaan soo haynay tafsiru suraة الأعraaf qisatu nabiy llaahi musa عalayhi الsalaaةu wasalaam ayaan ku jirnay wuxuu leeyahay allah subxaanahu watacaalى wawaacadnaa muusaa wawaacadnaa waxaanu la ballannay muusaa muuse ثalaaثiina soddon ayaan la ballannay leylatan min leylatin oo habeenno ah wa atmamnaa waan dhammaystirnay haa soddonkii bicashrin toban ayaan ku dhammaystirnay fatama wou taam noqday miiqaatu rabbihi rabbigii waqti rabbigiis waqtiyeyntiisii ayaa dhammaystirantay arbaciina xaal ay tahay afartan leylatan min leylatin wa qaala muusaa muuse wuxuu yidhi liakhiihi walaalkii haaruuna haaruun ahaa ukhlufnii iiga daba mar oo maamulkii iyo shaqadii aan u hayay igaga daba mar fii qowmii qowmkayga dhexdooda wa aslix hagaaji xaalkooda walaa tatabic ha raacin sabiila almufsidiina kuwa waxaleynaya jidkooda ha raacin nabiyullaahi waxaan soo marnay in allah subxaanahu watacaala nabiyullaahi muusa iyo qowmkiisiiba uu badbaadiyey badda uu kasoo badbaadiyey cadowgoodiina uu halaagay ayagoo arkaayo kadib markay baddii kasoo baxeen dad asnaam iska kor fadhiya inay arkeen oo ay yidhaahdeen ijcal lanaa ilaahan kamaa lahum aaliha arrintaas inuu uga caqli celiyey nabiyullaahi muusa calayhi salaatu wasalaam qowmkiisa nicamka allah uu ku galladaystayna ayuu xusuusiyey halkan marka ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu uga hadlayaa nebiyullaahi muusaba ballan loo qabtay afartan maalmood yaa ballan loogu qabtay markaa kadibna afartankaas kadib inuu markaa soo baxo ou afartanka kusoo baxo duuru saynaa uu yimaado meeshaas marka uu rabbi subxaanahu watacaala waxyiga uga qaato oo allana meeshaasuu kula hadlay nebiyullaahi muusa waxyigana meeshaas ayuu uga qaatay oo towreed ayaa lasoo siinayaa hadda marka towraad ayaa lasoo siinayaa kitaabkiisii ee si ummaddiisii uu kitaabkaa ugu keeno dabadeedna marka kitaabku uu u hagaajiyo xaalkooda maadaama ummad markaas un dhismay dhismaysa ay ahaayeen marka alla wuxuu yidhi wawaacadnaa muusaa muusaan la ballannay halaathiina leylatan soddon habeen baan la ballannay wa atmamnaa waan dhammaystirnay haa soddonkiina bicashrin toban kalan ku dhammaystirnay dayib marka mufasiriintu wax badan bay sheegaan soddonkaa waxayna u badan yihiin dulqacda ayay ahayd bisha dulqacda oo dhan oo annagu siditaalka aan dhahno ayaa marka uu ahaa ballanku soddonka maalmood bishaas uu ka qaatay tobanna waxaa looga daray dulxija bisha carafo ayaa toban looga daray afartan saasay ku noqotay asbaabta marka tobanka loogu daray macaani kala duduwan waxyaabo badan bay sheegaan laakiin allahu aclam waxa saxiix ka ah waxba kusii is istaagi mayna marka meeshaas wa atmamnaa waanu dhammaystirnay haa soddonkii bicashrin toban baan ku dhammaystirnay fatama wou dhammaystirmay marka waa taam noqday miiqaatu rabbihi nabiyullaahi muusaa rabbigiisii waqtigii ou qabtay baa dhammaystirmay arbaciina xaal uu yahay afartan leylatan min leylatin oo habeen afartan habeen isagoo ah ayaa waqtigii ilaahay qabtay oo muuse u qabtay ou dhammaystirmay marka waa baxayaa towreed buu soo qaadanayaa wa qaala muusaa muuse wuxuu yidhi liakhiihi walaalkiis uu ku yidhi haaruuna haaruun ahaa walaalkii haaruunna hadda nebi baa ilaahay uga dhigay oo markii allah uu diraayey ee horaba ee la yidhi fircown iyo aad waa kii uu yidhi marka wa akhii haaruunu huwa afsaxu minii lisaanan faarsilhu maciya rid an yusadiqunii inii akhaafu an yukadibuun walaalkaybaa iga carabkiisu iga fasaaxo badan yahay ee isaga ila dir dhabarkayga yacnii ha istaago oo ha garab istaago waa kii sidaa uu yidhi allana waa u aqbalay suuratu daahana waa ugu tegi doonaa inuu yidhi marka haaruuna akhishdud bihi asrii waashrikhu fii amrii kay nusabixaka kahiira wanadkuraka kahiira marka dambena allah wuxuu yidhi qaala qad uutiita su'laka yaa muusaa marka haaruun oo sidaa nebi ku noqday ayaa marka uu uga sii tegay dadkii marka isaga hadda waa ka tegi rabaayo duuru saynaa buu u socdaa wuxuu soo qaadayaa kitaabkii intaas uu sii maqan yahay marka wuxuu uga sii tegayaa haaruun wa qaala wuxuu yidhi muusaa muuse liakhiihi walaalkii wuxuu ku yidhi haaruuna haaruun ahaa ukhlufnii iiga khaliif noqo iiga dabamar fii qowmii aniga qoomkayga dhexdooda meeshaas marka culimada mufasiriintu waxay dhaheen waxaa laga qaadanayaa wakaalada inay ansaxayso oo qofka shaqo isagu ou lahaa ama ou madax u ahaa haddii uu meel inuu ka aado ou rabo qof inuu wakiil ka dhigan karo oo shaqadaa usii qabto wakaaladu fiqiga iyo kutubaha axkaamtana shuruudeedu aada u faahfaahsan iyo arkaanteeda kutubaha fiqiga ayaa aada uga hadlo shuruucdeeda laakiin aayadda waxay daliil u taho laga qaadanayaa niyaaba iyo wakaala shaqadii adiga lagugu talagalay inaad qof u wakiilan karto qofkaas aada u wakiilanaysaa shuruud iyo waxbuu yeelana markaas ayb leanna nabiyullaahi muusa isagaa weynaa labadooda xagga risaalada marka laga hadlayo oo rasuulka reer bani israa'iila koowaad isagoo ahaa haaruunna wuxuu ahaa garabkiisa uu taagnaa rasuul marka isaga garabkiisa taagan buu ahaa marka walaalkiibuu uga tegay shaqadii nabiyullaahi muusa uu lahaa maadaama uu ayaan ka maqnaanayo meel kale uu aadayo dadkan marka wax sii maamulo oo wanaagga u sheego oo hadday isqabsadaan kala celiyo iyo yay u baahan yihiin mas'ala taas waa oo in marka taa laga qaadan karo oo qofku hadduu meel ka baxayo ama shaqadiisii qof inuu u wakiilan karo hadday wakaaladu markaa ay ansaxayso masalada labaad oo laga qaadanayaa waxay tahay dadna inaysan ka marnaanin maamul marnaba oo nebiyullaahi muusa hadda isagaa maamulo u ahaa dadkan nebina u ahaa waa baxayaa haddii marka uu tegayo waa in dadkii cid kale oo ay maqlaan oo ay adeecaan oy ka dambeeyaan lagu dhaafo haddii layskaga dhex taga iyaga nin walbaa wuxuu doonuu samaynayaa taasna marka sharciga weliba sharcigeenna aada buu arrintaa uga taxadaray oo nebigu markuu imaanayay sala allahu calayhi wasalam carabtu maba aqooninba in laysmaqlo oo waxay u arkaayeen qof kale inay maqlaan oo ay madaxtinimo u arkaan waxay u arki jireen fulaynimo iyo dulli inay tahay ayay u arki jireen rasuulka sala allahu calayh waali wasalam markuu yimid wuxuu baray dadku inay maamul yeeshaan oo ay maamulkaasna ka dambeeyaan wixii aan markaas dembi iyo macsi aan ahayn in looga dambeeyo taasuu baray ilaa nebigu uu gaarsiiyey sala allahu calayhi wasalam saddex qofood haddii ay safar gelayaan nin inay madax ka dhigtaan saddex hadday safar gelayaan oo ay safar u baxayaan nin inay amiir ka dhigtaan madax ka dhigtaan ninkaa marka muxuu u sameynayaa markay tashtaan buu talada u gooynayaa si aan laysu khilaafin ayb walidaalika marka daruuro waxaa la dhihi karaa maamulku waa daruuro oo wuxuu ku jiraa daruuriyaadka hadduunan jirin waxyaabo badan oo daruuriyaad baanba la helaynin ama la weynayaa ayb walidaalika xataa qofka sheekha ah wuxuu arkayaa marar badan masaa-il iska fudud la xallin karo laakiin isaga uusa xallin karin xalkeedii waa yaqaanaa laakiin waxaa xallin karaa waa maamul maamul ma leh halkaasaa la kala taagnaana marka marka ummaddu inay daday ka dambaysa leedahay ooy maamul leeyihiin waa waajibaadka sharcigee naloo diray ka mid tahay sida salaadu waajib u tahay maalan ayaa dadka waxaa laga rabaa iyaguna inay madax yeeshaan madaxtinimada in la sameeyaa oo qof madax laga dhigtaa waa waajib ayb sharci ah weliba ee dadka ay waajibka ku tahayna waa in dheergaradka dadka la yidhaha ahlulxalli waalcaqdi iyagaa laga rabaa dadka inay madax u sameeyaan ayb marka labadaas mas'ala aayaddan laga qaadanaya marka aadna muhiim u ah ayb rasuulka sala allahu alayh waali wasalamna sidaanoo kale u yeeli jiro markuu madiino ka baxaayo oo uga baxaayo jihaad ama howl kale markuu uga baxaayo qof buu uga sii tegi jiray dadka marba qof buu u dhiibi jiray magaalada maamulkeeda ninkaas isagaa sii haynayo ilaa nebigu ka imaanayo sala allahu alayhi waalihi wasalam aayaddan waxaa kaloon ka sheegi karnaa ama laga dhihi karaa waxaa ka mid a shiicada aayaddan si qaldan bay u tarjamaan iyo xadiid aayaddan macnaheeda ah oo nebiga sala allahu alayh waali wasalama dagaalkii tabuuk markuu u baxay cali waa reebay nebiga madiinuu ku reebay wuxuuna ku yidhi cali marka xoogaa arrinkaasi waa ka yar xumaaday oo wuxuu jeclaan lahaa inuu nebiga raaco oo uu qhaswada iyo duulaanka nebiga u raaco xoogaa markii uu nebigu ka dareemay inuu ka yar si isu yacnii uu markaas yacni dareen iyo wax uu dareemayo ayuu nebiga sala allahu alayh waali wasalam wuxuu cali ku yidhi amaa tardaa an takuuna minii bimansilati haaruuna min muusa cali ow miyaadan raalli ka noqonaynin aniga inaad iga noqoto booska ou haaruun muuse ka joogay oo kale sidaa miyaadan raalli ku ahayn markaasuu yidhi haa cali marka madiina lagu reebay si uu usii maamulo nebigana waa tegey ee cali isaga hortiisna marar badan nebiga dad buu magaalada uga tegi jiray isaga keliya uguma horreynin oo mar cabdullaahi bnu umi maktuum ninkii indhoolaha ahaa buubu uga tegey marka xadiidkaas marka ayay waxay u fasirayaan marka shiicada ama ay u fasireen marka aan dhinto adaa wakiil iga ah walidaalika waxay yidhaahdeen amarkaas nebiga ayay saxaabadii fulin waayeen abubakar bay ka dhigteen madax kulligood waa dembaabeen marka saxaabada kulligood waa dembaabeen qaarkoodna way gaalaysiiyeen saxaabada badankoodba shan qofood maahane marka laga reebo amarka nebiga ayayna diideen bay dhaheen ayb marka cali laftiisana dabcan hadda waa iska soo gelayaa sababtoo ah ee cali markii nebiga dhintay madaxtinimo maba ku tartaminba xataa mana u qaylinin abubakar buuna raalli uga ahaa madaxtinimada ayb ee isaga laftiisa marka haddiiba nebiga amarkiisii ou haysto muxuu uga tanaasulay meel nebiga ku amar uu ku siiyey waa wax jira inaynan ahayn ayb culimada marka laba siyo fududay uga jawaabeen jawaabtaasoo midda hore waxay tahay tan aan sheegay oo arrintan cali nebigu ku sameeyey dad kale oo arrintaa la qabaa jiro cabdullaahi bin umi maktuuma ka mid ahay iyo dad kaloo fara badan ee haddii marka taasi ay keenayso wakiil in loo noqdo marka nebigu ou dhinto ka gadaale kuwaasna madaxtinimo ay yeelanayaan iyagana haadaa amrun jawaabka labaadna waxa uu yahay wakaalada sideedaba qofka howl aada leedahay markaad u wakiilato waqti bay ku eg tahay si ay ku fasakhantaa jiro sida ay ku fasakhantaana waxay tahay haddii qofkii muwakilka ahaa ou dhinto ninkii ninkan shaqada u dhiibtay oo wakiil iga noqon yidhi baaba iska dhintayba wakaaladii ma sii socone maya waa fasakmaysaa waa fasakmaysaa marka iyagii waxay iskaga qiyaas qaadanayaan noloshii nebiga iyo dhimashadii nebiga sal lla l slam wax isu galayna male cali nebiga sal ll l slam cali wuxuu wakiishay fii xaali xayaatihi waqti ka mid ah ee haddii uu dhinto wakaaladii ma sii socone ma sii soconaysa nacam ayib oo haddaad adiga nin shaqo taa-a u dhiibatood wakiil ka dhigato haddaa adiga dhimato wakaaladaasi waa baaba-aysaa hadda iyo kadib wixii markaa la yeelayo ayb yay noqonaysaa marka iyaga liqilati fahmihim ayay waxay u yidhaahdeen wakaalada nebigu nolosha ku bixiyey dhimashana asaa wakiil uga ah meeshana kuma taallo dhimashaad wakiil iiga tahay nebigu ma dhihin sala allahu alayh waali wasalam ayb haddii wax laga fahmi lahaana waxaa taas laga fahmi karaaba nebigu inuu abubakar salaada u dhiibay ayaamihii uu jiranaa qof u yimid ee yidhi rasuul allow waxaasaan rabaa ee nebigu ballanqaad u sameeyeyna haweentu markay haweentaasi markay nebiga ku tiri haddaan ku waaye maxaan sameeyaa rasuul allow yaan u imaadaa abubakar u imaa buu yidhi haddaan dhinta aniga yaa u dhow marka marka dhimashada kadib yaa shaqo loo dhiibay marka abubakaray ku caddahayba xadiidkan ayb walidaalika saxaabada kulligood in la jeclaado la weyneeyo lagu radia allahu canhum dhammaantood la yidhaahdo waayo dariiqada ahlu sunnada ayb ee inay kala fadli badan yihiinna la ogaado afdaluhum abu bakr huma cumar huma cuثmaan huma cali taasna marka qofku inuu ka diin dhigto wixii waxaa ka soo haray waa baatil iyo saxaabadii oo la gaalaysiinayo taasina iyada lafteeda gaalnimo noqonayso ayb mafaasid aada u daranna waa ka dhalanayaan warkan marka xoogaa waxaan ugu yar dheeraaday waxay tahay mufasiriintana waa ku keenaan warkan meeshan tan labaadna de waqtigiisu inuu joogo ayaad moodaa maxaa yeelay de shiicadu meel walba najaas najaasay ku dhex wadaa meel kastoo najaasnimo ayay la istaagaysaa ayb oo in marka ama saxaabadii la caayo ama dadkii yacnii la laga dhiga marka inay sidaas yeelaan iyay u taagan yihiin waxyaabaha marka aan aada ula yaabo waxaa ka mid a mararka qaar waxaad arkaysaa shicaarkii shiicadaad magaalada ku dhex arkeen ilmo yaryaroo waxaad arkaysaa funaanad wataan funaanaddu waa funaanad madoow waxaa ku qoran haddana marka yaa shahiid yaa shahiida karbala yaa xusein ayaa ku qoran qaar waxaa ku qoran yaa xusein yaa madluum ayaa ku dhigan waxaas kolle ma filaayo in dad ganacsata hadda ay keeneen aniga laakiin waxaan isleeyahay un shiicada meeshan joogto ayaa dadka u tago haweenka ilmaha caafimaadka ugu tagay soo siiyaan ee dharkiina magaalada saasuu kusoo gelayaa nimankaas dacway wadaan ummaddanna laa yarqubuuna fiikum ilan walaa dimma siyaasadna ma aha ayb dadka qaar waxaad arkay idaacadaha ka maqlee dhahayo waxaan ishaayo waa siyaasad siyaasad maaha leanna inay siyaasad ka weyn tahay kana horeyso waxaad ku fahmaysaa kutubtii hore ayay ku taallaa siyaasadahan haddana ma joogin berigaas ayb nin marka caa-isha dhahayo waa zinaysatay ilaahayna qur-aanka uu ku leeyay uu beri yeelayo fii suurati nuur arrintiisu arrin caqiido miya mase waa arrin siyaasadeed waa arrin caqiido waayo qofka siyaasad u haystana ha ogaado inay tahay arrintu arrin caqiido ee aynan siyaasad keliya aanay ahayn hadday siyaasad dhinac la gasho muhiimka waxay tahay asalka caqiidada ah ayb marka alla wuxuu yidhi wa qaala muusa muuse wuxuu yidhi liakhiihi walaalkiis wuxuu ku yidhi haaruuna haaruun ahaa ukhlufnii io dib mar oo yacni iga khaliif noqo fii qowmii qowmkayga waa aslix hagaaji xaalkooda oo xaalkoodii hagaaji oo maxaad ku hagaajinaysaa daacada alle cibaadada alle ugu yeer walaa tatabic ha raacin sabiila almufsidiina kuwa waxalleeya jidkooda meeshaa iyadana ibnu jariir wuxuu ku macneeyey dadka mufsidiinta ee dhulka fasaadinayo ha raacin garabna ha u noqonin oo ha garab siinin walamaa jaa muusa limiiqaatina wakallamahu rabuhu qaala rabbi arinii andur ilayk nabiyullaahi muusa waa tegay marka alle xaggiisuu aaday oo meeshii alle ku ballamiyey buu istaagay uu tegey yacni meeshii alla ku ballamiyey miiqaadkii walamaa markii jaa-a uu yimid muusa muuse limiiqaatinaa ballanteennii darteed uu u yimid ama meeshii aan kula ballannayba uu yimid wa kallama waxaa la hadlay hu muuse rabbuhu rabbigii baa la hadlay oo wakallama uu la hadlay hu muuse rabbuhu rabbigii uu la hadlay qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi muusa rabbi yaa rabbi rabbiyow arinii itus arinii itus andur aan fiiriye ilayka adiga xaggaaga iskay tus yacnii aan ku arkee qaala wuxuu yidhi alle lan taraanii ima arkaysid walaakin lagu noqoyo undur fiiri ila ljabali buurta xaggeeda fiiri fain istaqara hadduu xasilo ou sugnaado makaanahu booskiisii uu ku xasilo fa sawfa jeer dambe ayaad taraanii waa ay arki doontaa mar dambaad ay arki doontaa falamaa markii tajallaa falamaa markii tajallaa ou muuqday rabbuhu rabbigii liljabali buurtii uu u muuqday xaggeeda usoo muuqday jacala wuxuu ka dhigay alle hu jacala wuxuu ka yeelay alle hu jabalkii dakkan madkuukan mid la burburiyey buu ka dhigay wa khara muusaa muuse waa dhacay saciqan xaal uu miir daboolmay falamaa markii afaaqa uu miirsaday qaala wuxuu yidhi subxaanaka usabixuka ilaahu xumaan iyo nuqsaan baan kaa hufayaa tubtu waan soo noqday ilayka xaggaagaan usoo noqday wa ana aniguna awalu lmu'miniina mu'miniinta ka ugu horeeyaan ahay oo adiga kuwa ku rumeeyo kan ugu horeeyaan ahay ummaddan aan dhex joogo dhexdooda marki walamaa markii jaa-a muusaa muuse uu yimid limiiqaatinaa ballanteennii uu ku yimid wa kallama ou la hadlay hu muuse rabbuhu rabbigiina ou la hadlay markii alla uu muuse la hadlay muuse markaa dee ilaahay hadalkiisiiba u aada u jeclaystay farxad ayaa gashay ee hadalkii alle ayuu maqlay codkii allou maqlay subxaanahu wa tacaalaa ee markaa waxaa gashay marka rabbi maadba aragtid markaasuu yihi rabbi yaa qaala wuxuu yihi rabbi yaa rabbi rabbiyow arinii itus andur ilayka aanku fi andur fiiriye ilayka adiga xaggaaga aan ku fiiriye qaala wuxuu yidhi alle lan taraanii ma i arkaysid marka lan taraaniidan macnaheeda adduunyada iguma arkaysid waay aakhira laakiin ilaahay waa lagu arkaa oo dadka ahlu jannada rabbigood way arkayaan suuratu alqiyaama ilaahay waa ka dhahayo wujuuhun yowma-idin naadira ilaa rabbihaa naadira wejiyaalo waa ifayaan maalintaas rabbigood bayna fiirinayaan qiyaama marka alla waa la arkayaa lan taraaniidan adduunyada waayo marka masalada ru'yadana suurat lancaam aan kusoo marno laa tudrikuhu labsaaru wahuwa yudriku labsaara wahuwa latiifu lkhabiir walaakin walaakin indur fiiri ila ljabali buurta xaggeeda fiiri buurtan weyn ee adiga kaa qara weyn ee kaa awood badan bal eego fiiri iyada fain istaqara hadduu sugnaado makaanahu booskiisa hadduu ku sugnaado oo buurtaas ay dhaqaaqi weyso oy meesheeda taagnaato fa sawfa mar danbaa taraani i arki waa ay arki doontaa markaa aahaarta marka waxay leeyihin anas laga warinayo wax yar baa ilaahay iskaga muujiyey buurtaas wax yar oo isaga ka mid a buu alla wuxuu u muujiyey ou tusay buurtii waaba dhalaashay marka buurtii bacd il aathaar kalena waxay tilmaamayaan wuxuu alla tusay oo u muujiyey xijaabka nuurka ah ee ilaahay subxaanahu watacaalaa eexijaabkiisa ah yaa wax yar oo ka mid ah buurtii alla uu u muujiyey markaasay dhalaashay marka haddii nuurka isaga xijaabka u ah buurtaas uu dhalaaliyey adiga see u xamili kartaa waay marka nacam adiga miyaa ilaahay aragtidiisa xamili kara waa maya ee qiyaamaha marka see loo xamilaa ninkii ilaahay jannada u qadaro de ilaahay subxaanahu watacaala quwo iyo awoodow siinayaa rabbi uu ku arko wejiga rabbi uu ku arko wax qofka la siiyana waxa ugu khayrka badan waa rabbigii uu caabudi jiray wejigiisa inuu arko falamaa markii tajallaa ou alle u muuqday falamaa markii tajallaa ou muuqday rabbuhu rabbigii markuu u muuqday liljabali buurta markuu u muuqday jacala alla wuxuu ka dhigay hu buurtii dakan madkuukan mid la baabi'iyey oo la tirtiray buu ka dhigay waqara waa dhacay muusaa muuse saciqan xaal uu yahay mid la miir daboolay muusena markuu waaqicadaas arkay waaba iska dhacay nabiga sala allahu alayh waali wasalam wuxuu yihi qiyaamaha marka dadka lasoo bixinayo ana awalu man tanshaqu bihi lard anigu waxaan ahay buu yihi qofka ugu horeeyo oo dhulku ou la dhambalmaayo anaa marka ugu horeeyo wax soo baxo dadka qiyaamaha marka dadka lasoo saarayo anaa ugu horeynayo waxa lasoo saaro dadkana gadaashiisaa laga soo saaraya waxaan arkayaa buu yidhi markaas fa idaa muusaa muusaan arkayaa buu yidhi maasikun oo ku dhegan calaa qawaa'imi alcarshi isagoo carshiga lugihiisa ku dhegan qawaa'imta carshiga isagoo sidaa ugu dhegan ayaan arkayaa buu yidhi muuse isagoo ku dhegan baan arkayaa markaasuu nabiga sal ll ly slam wuxuu yidhi laa adri ma ogi buu yidhi asaciqa inuu suuxay ee uu markaa hortay uu soo kacay ma ogi am juuziya bisacqati tuur amaba inuunan suuxinba isaga oo suuxdintu ay dadka markaas suuxayaan isaga laga daayey sababta looga daayeyna ay tahay midii uu ku suuxay adduunyada oo tan waay marka falamaa afaaqadan waqara muusaa saciqan tan waay marka wuxuu leeya taa in midaan loogu guday iyo in kale ma ogi buu yihi nabiga sala allahu alayh waali wasalam falamaa markii afaaqa ou meersaday qaala wuxuu yidhi subxaanaka usabixuka xumaan iyo nuqsaan baan ilaahu kaa hufayaa tubtu waan soo noqday ilayka adiga xaggaagan kuusoo laabtay muxuu ka towbad keenay marka bil ijmaac waxaa la ogyahay ambiyada ilaahay dembi kabiire ah oo weyn ma ku dhacayaan ambiyada waa macsuumiin waxa uu ka towbad keenay marka waa maxayna marka mufasiriintu dhowr siyaabood bay ku dhuftaan waxaas ugu roon waxa ay tahay ambiyada waxyaabo ay u arkayaanaa jirto iyaga xaggooda qadarkooda iyo mansiladooda si meel ka dhac su-aashaas uu rabbi kala hortegay ayuu is yidhi marka sidan marka xaalkeeduna ou noqday yaa markaa wuxuu is yidhi armaad meeshii lagaa rabay aadan la imaanin oo saa marka uu towbo ula imaanayo tubtu waan soo noqday ilayka adiga xaggaagaan usoo laabtay wa ana aniguna awalu lmu'miniina mu'miniinkan ugu horeeyaan dhahay midka ugu horeeyo ummaddaas marka isaga la joog ou la joogay waay waa ilaa ambiya isaga ka horreeya oo mu'miniina way jireen dabcan ayb marka tubtu ilayka can su-aali ru'yati waay inaan ku su-aalo ru'yada iyo aragtidii aan ku weydiiyey yaan ilaahu kaaga soo laabtay wa ana awalu lmu'miniin aniguna waxaana kan ugu horeeya mu'miniinta kuwa rumeeyo adduunyada inaan lagugu arkaynin ayb mujaahid iyo sudina waxay yidhaahdeen wa ana awalu man aamana bika min bani israa'iil qaala ya muusaa ini istafaytuka cala annaasi birisaalaatii wa bikalaamii fakhud maa aataytuka wakun min ashaakiriin qaala wuxuu yidhi alla yaa muusaa muusow inii aniga istafaytuka waan ku doortay cala annaasi dadkan kaa doortay birisaalaatii fariimahayga ayaan kugu doortay oon kuu dhiibay adiga risaaladeyda wa bikalaamii hadalkayga aan kula hadlayna dadka waa kaaga doortay ee fakhud qaado maa shayga qaado aataytuka aan ku siiyey intaan ku siiyey qaado oo ku qanac wa kun ahaw min ashaakiriina kuwa shukriyana ka mid ahaw yacnii ilaahay wuxuu tusaaleynayaa marka nabiyullaahi muusa wax weyn inuu siiye nacam ru'yadan iyo keligeed ha fiirininoo ha arkine rasuul waa kaa dhigay oo dadkii in badanaan kaa doortay waana kula hadlayoo toosaan kuula hadlay oo iyada lafteeda marka waa arrin kaloon ku dheeraad siiyey adiga intaas ku qanac wixii aan ku siiyey rabbina u laabo kushu rabbina ku shukri qaala wuxuu yidhi yaa muusaa muusow inii aniga istafaytuka waan ku doortay cala annaasi dadkii korkoodaan kaa doortay birisaalaatii risaalaadkaygaan kaaga doortay risaaladeydii inaan kugu aaminay adiga wa bikalaamii hadalkayga aan kula hadlayna dadka waa kaaga doortay fakhud qaado maa shay qaado aataytuka aan ku siiyey qaado waqnac bihi kuna qanac wa kun ahaw min ashaakiriina kuwa shukriya ahaw oo ilaahay marka shukribu addoommadiisa ka rabaa meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa qofku qanaacada inay inay wax fiican tahay nin walbaa ilaahay waxbuu siiyey inta uu siiyey inuu ku qanco rabbi uga shukriyo waa loo siyaadinaa kadib xadiidkii nabigana wuxuu aha sal ll slam muslim uu warinayay qad aflaxa man aslam warusiqa kafaafan waqanacahu allahu bima aataah ninkii ilaahay isu dhiibay waa liibaanay warusiqa kafaafan risqi ku filanna la siiyey waqanacahu allahu bima aataahu wixii alla siiyeyna ku qanciyey oo qalbigiisa qanaaco geliyey oo damac iyo waxaas uunan ku jirin ninkaa waa liibaanay waa liibaanay buu nebigu yidhi waku wakun ahaw min ashaakiriina kuwa shukriya ahaw wakatabnaa lahu fi lalwaaxi min kuli shayin mawcidat watafsiila likuli shayin fakhudha biquwa wamur qowmaka yaأkhuduu baxsaniha sauriikum daara alfaasiqiin wakatabnaa lahu waxaanu u qornay muuse fi lalwaaxi alwaaxdii waxaanu ugu qornay ay fii alwaaxihi alwaaxdiisii waxaanu ugu dhignay min kuli shayin shay dhammaantiis xaggiisa mawcidatan waano iyo wa tafsiilan kala bixin axkaamtii aan u kala bixinay likulli shayin shay dhammaantiis la kala bixiyo fakhud qaado ayaanu ku niri haa alwaaxdan qaado biquwatin dhabnimo ku qaado iyo yacni dadaal ku qaado wa'mur amar oo far qowmaka qoladaadana ya-khuduu ha qaateen biaxsanihaa kan wanaagga badan ha qaateen wanaaggeeda ha qaateen alwaaxdan sa uriikum waa idin tusi doonaa daaralfaasiqiina kuwa ilaahay daacadiisa ka baxay degmadooda iyo a iyo meeshay ku dambeynayaan baan idin tusi doonaa nabiy llaahi muusa marka alwaax buu watay alwaaxdaas baa marka towreed loogu qoray waxyaabaha ilaahay to towreed yacnii la goonida noqotayna waxaa ka mid a towraad waxaa lagu qoray kitaabkaas ilaahay gacantiisuu ku qoray subxaanahu wa tacaala sida axaadiid badan oo ibnu khuseyme iyo keyrkiis ay warinayaan ay tilmaamayaan taana marka waa sharaf kaloo aad u weyn waa nacam kitaab ilaahay xaggiisa ka yimid xag alle laga soo qoray oo alleh isaga ou qoray waay nacam ayb yaa la siinayaa marka nimankan wakatabnaa lahu fi lalwaaxi wakatabnaa lahu waxaanu u qornay muuse waxaanu u qornay fi lalwaaxi fii alwaaxihi ashaan meeshan ku jirto al alwaaxi ah ee damiirka meesha ka go-an ayay beddel ka tahay nacam shayga maxduufkaabay beddel ka tahay marka waxaad leedahay wakatabnaa lahu waxaanu u qornay muuse fi lalwaaxi ay fii alwaaxihi haddaad damiirkii sheegtana asha waa goyne haddii asha ay meeshii taallana damiirkii waa go-ayaa leanna bedel iyo mubdelu minhu shay laba meel misla joogi karaan marka fil alwaaxi ay fii alwaaxihi alwaaxdiisii baanu ugu qornay min kulli shayin shay dhammaantiis mawcidatan waano ayaanu u qornay wa tafsiilan axkaam kala baxbaxsan ayaanu u qornay likulli shayin shay dhammaantiis shay kasto xukunkiisii waa u kala saarsaarnay marka ilaahay kutubtiisa wax walbaa ay ku dhan yihiin iyagaa bayaan iyo caddayn iyo haddii la rabo wax kala bixin kitaab alle wax wax ka kala saari og ma jiro ayb bani aadamku wuxuu maskaxdiisa ka qorqoro wax unbaa ka dhiman weliba wax badan baa ka dhiman ayb fakudhaa qulnaa lahu waxaanu ku faqulnaa lahu waxaanu ku niri khud qaado haa alwaaxdan qaado biquwatin bijiddin ku qaado dhabnimo dhayal iyo ka daayo dhabnimo ku qaado ayb wamur far qowmaka qoladaadana amar ya-khuduu ha qaateen biaxsanihaa alwaaxdaasi wanaageeda ha qaateen waxa ku qoran wanaagooda ha qaateen haddii marka la yidhaahdo alwaaxdan ilaahay kitaabkiisa ku taallo biaxsanihaa kan ugu wanaagsan ha qaateen ee wax xun miyaa ku yaalla meesha marka wax xun miyaa ku yaallana maya wax xun kuma yaallaan ee alwaaxda waxa ku taallo waa labo laba nooc waa axkaamta ku taallo awaamir la rabo inay la imaadaan iyo waxyaabo la leeyahay war waxaas wax xun weeyaane ka taga labadaas waa waxa ku qoran marka ya-khuduu biaxsanihaa labadaas marka kan la qaadanaya lagu dhaqmaayo kee waayo marka kan fiican waayo waana amarka waana amarka shayga xun ee kitaabka lagu qoray in laga tagaa loogu qoray kaa isaga la qaadan maayo waaba laga tegaan ayb walidaalika marka awaamirta iyo nawaahidu awaamirtaa fadli badan ayb haddii adiga maalan laba qof hadda haddii la yihaha nin waajib ka tegaayo iyo mid waajibkii samaynaya laakiin xaaraan ku dhacaya yaa daran labadooda ninka waajibka ka tegayaa xun leanna waajibka maslaxada ku jirtaa waa weyn tahay isaga in lala imaado waa maqan yahay in la keenaa la rabaa shaygan laakiin manhiga layska reebay hadda ma joogo ha keenin waayo adiga marka meeshaan marka shay keenistiisii la rabo iyo shay inuu maqnaado la rabo isku mid ma noqon karaan marka macnaha marka biaxsanihaadu waxay noqonee amar iyo nahyi baa ku yaallo amarka qaata waayo nahyigana ha la imaaninino ha qaadanina ka taga isaga oo isaga ka fogaada macnahaasaa marka dabari iyo mufasiriintu ay ku tawjiihiyaan sa uriikum waan idin tusi doonaa daaraalfaasiqiina faasiqiinta degmadooda saddex tafsiir baa marka ku jirta daaraalfaasiqiin in loo jeeda aakhiro dadkan faasiqiinta aakhiro meeshay ku dambeynayaan baad ogaan doontaan waa tafsiirka mujaahid tafsiir kale wuxuu leeyahay sa uriikum daaraalfaasiqiin shaam ayaad geli doontaan dhulkan shaam markaasaad arki doontaan dadkii camaaliqada ahaa ee jabaabirada ahaa ee ilaahay caasiyey meeshii ay deganaayeen iyo meeshii waxay ku dambeeyeen macno saddexaadna wuxuu leeyahay sa-uriikum daara alfaasiqiin masara loo jeedaa faasiqiintuna waa fircawn iyo dadkiisa meeshii marka fircawn iyo dadkiisii ay ka talin jireen ay taagnaayeen baan idin tusi doonaa saasrifu can aayaatiya aladiina yatakabbaruuna fi lardi bigayri اlxaqi wain yarow kula aayati laa yu'minuu biha saasrifu waan iili doonaa oo waan leexin doonaa can aayaatii can fahmi aayaatii aayaadkayga fahamkooda waan ka leexin doonaa aladiina kuwa yatakabbaruuna san taagayo oo isweynaysiinaya fi lardi dhulka korkiisa isku weynaysiinaya bigayri اlxaqi xaqdarro xaalay ku dheehan yihiin wa in yarow hadday arkaan kulla aayatin aayad dhammaanteed hadday arkaan kuwaasi laa yu'minuu rumayn maayaan bihaa aayaadkaas wa in yarow hadday arkaan sabiila rushdi wanaagga jidkiisa laa yatakiduu ka dhigan maayaan hu jidkaasi sabiilan jid ka dhigan maayaan wa in yarow hadday arkaan sabiila algayi baadida jidkeeda hadday arkaanna yatakiduu waxay ka yeelanayaan hu jidkaas baadida sabiilan waday ka dhiganayaan dalika kaagaasi waaqicun calayhim korkooda mid ku dhacay waa ciqaabtaas waa ku dhacday biannahum bisababi annahum iyagu kadabuu inay beeniyeen biaayaatinaa aayaadkeenna wa kaanuu ay ahaayeen haafiliina kuwii halmaansan canhaa aayaadkeenna iska moog oo ka dhoohan waladiina kuwa kadabuu beeniyey biaayaatinaa aayaadkeenna kuwa beeniyey wa liqaa'i laakhirati aakhira la kulankeed beeniyey xabitad way burtay kuwaasi acmaaluhum acmaashoodii waa burtay hal yujsowna ma la abaal marinayaa ilaa maa kii maahane kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna inay samaynayaan alla wuxuu leeyahay saasrifu can aayaati aladiina yatakabbaruuna fi lardi saasrifu waan leexinayaa oo waa ka leexinayaa can aayaatii can fahmi aayaatii aayaadkayga fahamkooda aladiina kuwii ayaan ka leexinayaa yatakabbaruuna fi lardi dhulka korkiisa ku santaago bigayri alxaqi xaq la-aan aayaddan marka macna aada u weyn baa ku jiro qofka qalbigiisu kibir ku jiro ilaahay subxaanahu watacaala aayaadkiisu waa ka leexinayaa inuu fahmo oo ma isqaadanayaan qalbi kibir ku jiro iyo aayaad alle ma isla gelayaan meel meeshaa marka mafhuumka aayadda laga qaadanayaa wuxuu yahay qofkii ilaahay u hoggaansamo oo aan kibir la imaanin ilaahay xikmad ayuu qalbigiisa gelinayaa diintiisana waa fahmaa ayb qof haddaad aragto marka aayaadkii alle lagu kari waaye la fahamsiin waaye haddii aad aragto qof marka aayaadkaa la fahamsiin waaye waa qof marka kibir uu ku jiro qalbigiisii yaan fiicnayn marka alla subxaanahu watacaala taasuu ka warramayaayo waxay la mid tahay qowluhu tacaala falamaa zaaquu azaaqa allahu quluubahum markay iisheen oo ay qalloocdeen qalbigoodii ayaan iilnay oon qalloocinay buu alla leeyahay subxaanahu watacaala marka qofku waa inuu qalbigiisa dhowro marka uu ilaaliyo maxaa laga ilaalinayaa qalbiga cudurada ku dhaco dhanaa laga ilaalinaya kibirkaa ka mida is ismahadintaa ka mida cujbiga ama icjaabka waxaa ka mida dadkii oo la xaqiro la yaso ayaa ka mida kibirka wixii nebiga ku sheegay baaba ka mida oo nebigu wuxuu yidhi kibirku waa bataru lxaqi xaq markii laguu sheego inaad tiraa igala tag waxaas oo xaqii in laga laga santaago waqamdu nnaas dadkana la xaqiro oo tiraadid qofkan waxaanu hadday xaq yihiin hebel muxuu u wadaa hebel maxaa loo yacni hebel ma dhegaysanayo waxba ka maqli maayo sidaasoo kale qofka haddii uu yidhaahdo xaqa uga santaago aayaadka dambe imaanaya ama aayaadka sideedaba maan la fahamsiinayo oo ilaahay subxaanahu watacaala qalbigiisa ayuu ayuu xirayaa waana daboolayaa ilaahan ka magan galnay waa xubinta marka hadday daboolanto bis jawaarixdani macquul maaha inay fiicnaato haddii qalbigu xumaado fii suurati alxadiidna ilaahay waa ka dhahayo alam yaأni liladiina aamanuu an takhshaca quluubuhm lidikri اllahi wma nazla min alxaqi walaa yakunuu kaladiina uutuu lkitaaba min qablu fataala calayhim اlamadu faqasat quluubuhm wakahiiru minhm faasiquun quluubtoodaa qallashay in badanoo iyaga ka midana daacadii rabbi waa ka baxeen ibnu kathiir wuxuu yidhi markii qalbigoodu qallalay ayaa jawaarixdiina ilaahay ay xusi weysay oo daacadii rabbi ay ka tagtay qofka marka qalbigiisu inuu aada ugu mashquulo yay tahay waxyaabahaas marka cudurada ku noqon karaana qalbigiisu uu ka saaro ka bixiyo wain yarow haddii ay arkaan kulla aayatin aayad dhammaanteed laa yu'minuu bihaa rumayn maayaan ma ma rumaynayaan wain yarow hadday arkaan sabiila rushdi hanuunka jidkiisa hadday arkaan wadda hanuun hadday arkaan laa yatakhiduuhu ka dhigan maayaan jidkaasi sabiilan waddo kama dhiganayaan hanuunka waddo ka dhigan maayaan wain yarow hadday arkaan sabiila alghayi baadida iyo xumaanta jidkeedana yatakhiduuhu waxay ka dhiganayaan hu baadidaas waddadaa baadida ah sabiilan jid bay ka dhiganayaanoo midaas bay rabaan dalika kaagaasi waaqicun calayhim korkooda mid ku dhacay waay oo sidaabaa ilaahay u abaalmariyey in qalbigoodii la daboolo meeshaan marka culimmadu waxay yidhaahdaan cuquubaadka dunuubta ay keento waa badan yihiin qofka macaasida uu sameynayo cuquubaadka ka dhashaa waa noocyo badan yihiin nooca ugu xun midkan waa aayaddan alla uu ku tilmaamay nooca ugu xun waxay tahay qalbigaagii in la daboolo oo xaqiina uunan gelaynin baatil un aada noloshaada ku dhammaysato oo maalkaagii maskaxdaadii jirkaagii kulligood inay ku dhammaadaan baatil iyo wax xun qofku marka dad badanna waxaa laga yaabaa inaysan arrintaa ciqaabba u haysanin hadduu caafimaad qabo maal haysto ilmo leeyahay wuxuu u haystaa qofkaasi inuusan dhib qabin bana dhibka ka daran dhib ka daran ma jiro qofka inuu hidaayada waayo hanuunka alle inuu waayo dhib ka daran male marka qofku inuu waayo hidaayada rabbi subxaanahu watacaala waxaa ku xiga marka kuwaasi abaaraha iyo colka iyo eewaxyaabahaas oo dhan iyagu dabcan waxay tahay cuquubaad dunuubta ka dhasho weeyaan laakiin midda ugu daran waa middaan haddii qalbigaaga la daboolo adduunyana lagu siiyo waa ku dhammaatay waxba ku aakhiro cadaabkeed unbaad ku sugaysaa walciyaadu billah dalika kaagaasi waa marka macaasida in layska dhaafo waay haddaan la dhaafin macaasidu macsidaa waxay keenaya qalbigu inuu madoobaado qalbigu hadduu madoobaadana hadhow marka qofku wuxuu kusii tafanunayaa un ama mar walba sii gelayaa xumaan dalika kaagaasi waaqicun calayhim korkooda mid ku dhacaya waaye biannahum bisababi annahum iyagu kadabuu biaayaatina inay aayaadkeennii beeniyeen wa kaanuu ay ahaayeen haafiliina kuwii halmaansan canhaa aayaadkeena waladiina kadabuu biaayaatina waladiina kuwa kadabuu beeniyey biaayaatina aayaadkeenna iyo wa liqaa'i alaakhirati aakhira la kulankeeda xabitat way burtay acmaaluhum kuwa acmaashoodii waa burtay kuwa aayaadkeennii beeniyey aakhiro beeniyey sidaa ku dhintay xabitat way burtay acmaaluhum acmaashooda hal yujsawna ma la abaal marinayaa kuwaas ilaa maa kii maahane kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna inay samaynayaan waitakada qowmu muusaa min bacdihi min xuliyihim cijlan jasada lahu khuwaa nabiyullaahi muusaa meeshii alle ku ballamiyey buu jiraa dadkiisii waa ka maqan yahay maxay sameeyeen ayaga marka intii uu maqnaa maxay la imaadeen isaga kitaaba ugu maqan yahay dantoodu ku maqan yahay iyagii maxay sameeyeen waitakada qowmu muusaa muuse qoomkiisii waxay ka dhigteen oy samey ay ka dhigteen min bacdihi min bacdi dahaabihi tegistiisa ka gadaale min xuliyihim wixii laysku qurqurxinayay billadahoodii ayay waxay ka dhigteen cijlan dibi ayay ka samaysteen dibiga oo jasadan jasad ah oo aan ruux ku jirin jir ah jurmi ayb dibiga oo lahu oo u sugnaaday khuwaarun sawd oo ciyayo qaylinayo alam yarow miyaynan arkin annahu isagu dibigu laa yukallimuhum inuunan la hadlaynin walaa yahdiihim inuunan ku hanuuninaynin sabiilan wax jid ah ittakhaduu way samaysteen hu dibigii bay samaysteen ayay macbuudan bay ka samaysteen wa kaanuu walxaal kaanuu iyagoo walxaal qad kaanuu ay ahaayeen daalimiina kuwa dulmi falay iyagoo ah nabiyullaahi muusa marka halkaa markuu jiro qoomkiisii dibi bay caabudeen dibigaanna suuratu daahaa bay ku imaaneysaa sida ay u caabudeen oo dahabkii iyo waxyaabihii ay isku qurqurxin jireen reer fircawn ayay kasoo caariyeysteen reer bani israa'iil inta aan halaagu dhicin iyagoo haystaa halaagii dhacay marka halaagii reer fircawniya marku dhacay waxyaabihii marka biladihii iyo dahabkii iyo wixii laysku qurxinayay ayuu dhalaal ayaa la dhalaaliyey muuse saamiri ayaa dhala ayaa wuxuu sameeyey marka dibi oo kale ayaa laga dhigay markii la dhalaaliyey kadib suuro ayaa loo yeelay mujasado ah dibi oo kalea laga dhigay meelna waa laga duleeliyey meel kalena afka iyo xaggeedana marka waa loo waa u duleelaa dabcan dabayshii baa marka meel kasoo gelayso markaasuu qaylinaya ayb wuxuu waxbowna kusii daray oo uu ku firdhiyey oo meel marka suuratu daaha baan ugu tegaynaa yacni ciid buu intuu qaaday ayuu marka min athari rasuul ah ayuu wuxuu ku ayuu ku shubay markaas wuxuu noqday waxaasi dibigaas qaylinaya oo aan ruuxda laakiin aanay ku jirin iyagii marka dibigii wixii markii la tusay isagayba caabudeen wuxuuna ka dhaadhiciyey waxayna weliba yidhaahdeen ilaaha dhabtaa waa kane muuse isagaa ilaahiisii meel kale u raadiyey ayay dhaheen oo suuratu daha marka faqaaluu hada ilaahukum wa ilaahu muusa fanasiya waxay yidhaahdeen macbuudkiinii waa kan muuse macbuudkiisiina waa kan fanasiya muuse isagaa iloobay ilaahiisii meel kale u raadiyey ayb marka nimankaa bal caqligooda iyo xumaantooda iyo nebigoodii ilaahay addoonsigii ay ku jireen oo sababkiisa uga saaray ayay sidaa leeyihiin oo idhahayaan rabbigiisa ma yaqaano waitakada qowmu muusaa muuse qoomkiisii waxay ka dhigteen min bacdihi min bacdi dahaabihi isaga tegistiisa ka gadaale min xuliyihim biladahoodii iyo waxyaabihii ay isku qurxinayeen xaggeeda waxay ka dhigteen cijlan dibi dibiga oo jas jasadan jasad ah ruux aan lahaynoo un muuqaal meel iska yaallaa ruux laakiin aan lahayn ayb marka wax aan ruux lahayn muuqaal meel yaal bay caabudeen ceebay u tahay marka jasadan marka dibiga lagu sifeynaya iyaga iyaga ceeb looga dhigaya kaas oo lahu khuwaarun sawd u usugnaaday iyo cod alam yarow miyaynan arkin annahu dibigu laa yukallimuhum inuunan la hadlaynin meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa wax aan hadli karin inaan la caabudi karin banaan leanna iyagii baa waxaa lagu ceebeeyey waxaa laleeyahy war wax aan hadlaynin bay macbuud ka dhigteen waxaa laga qaadanaya marka meeshaasi allaha nabiyullaahi muusa ilaahiisa iyo allaha macbuudka dhabta ahba waa isagee allah subxaanahu watacaala inuu tilmaamihiisu inay ka mid tahay inuu hadlo leanna dibigan cibaada ma astaahilaa layidhi sababtoo amaba hadli karaba ee haddii ilaahayna uusan hadlin dibigana ma hadli karo cibaadadiisa lagu diiday arrintaa lyacni lagu diiday ee farqiga u dhaxaynaya maxay tahay marka tan iyo tan marka meeshaa marka waxaa kasoo baxayso ilaaha aan caabudayna oon u tukanayno waa macbuud hadlaya waa hadlaa alleh wax aan hadlinna macbuud ma noqon karaano waa tan aayaddan ad arkaysaa alam yarow miyaynan arkin annahu dibigu laa yukallimuhum inuusan la hadlaynin walaa yahdiihim inuusan hanuuninaynin sabiilan wax wada ah inuusan ku hanuuninaynin adduunya aakhira labadaba itakaduu way samaysteen hu dibigiibay waxay ka samaysteen macbuudan bay ka dhigteen wa kaanuu walxaal qad kaanuu ay ahaadeen daalimiina kuwa dulmi falay walamaa suqita fii aydiihim wara-w anahum qad wara-w anahum qad daluu qaluu lain lam yarxamna rabbuna wayaqfir lana lanakuunana min alkhaasiriin walamaa markii suqita fii aydiihim ay shallaayeen ay qoomamoodeen wara-ow ay arkeen annahum iyagu qad dalluu inay dhumeen qaaluu waxay yidhaahdeen lain lam yarxamnaa lawallaahi in lam yarxamnaa hadduusan noo naxariisanin rabbunaa rabbigeen wayaqfir uusan noo dhaafin lanaa annaga lanakuunana ahaane oo ahaane min alkhaasiriina kuwa khasaare meeshan marka walamaa suqita fii aydiihim daahirkeeda haddaad fiiriso waxay u eg tahay walamaa markii suqita lagu dhacay fii aydiihim gacmahooda markii lagu dhacay carabtu laakiin tarkiibkan qofkaa gacantiisa waa lagu dhacay hadda kama wado tarkiibkeedu markuu saa yahay oo ay yidhahdaan fulaanun suqida fii yadihi hebel gacantiisii waa lagu dhacay waxay ka wadaan waa qoomamooday hebel waa shallaayey bay ka wadaan sidan oo kale marka waa iska waxyaabo marka haddaad haddaad sida uu yahay u akriso ood u fasirto wax macnaa kasoo bixi maayaan laakiin sida luqa luqad ahaan ama curfi ahaan loo yaqaano haddaad u akriso macnaha dhabtaa baad ka helaysaa luqadahana sidaas way qabaan oo af soomaaliga laftiisa noocaas waa laga helaa waxyaabaha haddaad sideeda u fasirto macnihii laga rabayba aan noqonaynin baa jiraan oo hadda maalan qof haddii uu yidhaahdo war hebelow orod cagaha wax ka day cagaha wax ka day haddaad tarjumto cagtaadii unbaad fiirinayna laakiin saa looma jeeda cagaha wax ka day oradaa laga wadaa walamaa suqida fii aydiihim hadda gacmahoodaa lagu dhacay lagama wade waxaa laga wadaa markay shallaayeen waa tarkiib noocaas oo kale a marka tarkiibka sidaas oo kale ahna wax oo hadda maahan yacni luqada ku fog maaha waxyaaba marka noocaas saas oo kalea maahan maxaa yeelay ee qur-aanka af carabigu kusoo degay wixii marka carabtu ay ku hadasho oo ay fahmi karto ninkii af carbeed yaqaanana uu garan karo ayuu kusoo degaa qur-aanka marka walamaa suqida fii aydiihim shallay in laga fahmaayo dee ninkii carabi yaqaano shallay unbuu ka fahmaa ninkii kalena macno kale oo intuu tarjama xarfiya sameeyaa wax uga soo baxayo la garan maayo hadda haddii la laqbeeyo la yidhaha walamaa markii suqida lagu dhacay fii aydiihim gacmahooda markii lagu dhacay adiga laftaada ma fahmaysid gacantoodaa lagu dhacay maxay tahay ma garan karaysid walamaa markii suqita walidaalika marka qur-aanka tafsiirkiisa iyo xadiidka nebiga iyo fiqhiga iyo culuumta diiniga dhammaan luqa carabiyay u baahan tahay ninkii aan luqad carabi fahamsanayn oon aada u aqoonin macaanida qur-aankana ma garan karo macaanida xadiidka rasuulkana ma garan karo marka luqadaas in lagu dadaalo la barto waqti la siiyo si kalaamu rabbi rabbi alcaalamiin loo fahmo ayb ninkii marka dhallinyaro ee waqti u hayay maskaxdiisu aad ay faraash u tahay luqada carabiga ha ha bilaaba hana ku dadaalo walamaa markii suqida fii aydiihim ay shallaayeen oy qoomameeyeen wara-ow ay arkeen annahum iyagu qad xaqiiqo ahe dalluu inay dhumeen saa markay ogaadeen qaaluu waxay yidhaahdeen lain lam yarxamnaa lawallaahi in lam yarxamnaa hadduunan noo naxariisanin rabbunaa rabbigeen hadduusan noo naxariisanin wayaqfir lanaa uusan noo dhaafin lanakuunana ahaane oo ahaane min alkhaasiriina kuwa khasaare walamaa rajaca muusaa ilaa qowmihi qadbaana asifaa walamaa markii rajaca muusaa muuse uu noqday ilaa qowmihi qowmkiisii markuu u laabtay qadbaana xaal uu yahay mid caraysan isagoo caraysan asifan ciishoon qaala wuxuu yidhi bi'sa maa shay baa baas leh khalaftumuunii aada igaga dib marteen oo aada yacnii iiga khaliif noqoteenoo gada aada igaga dib marteen min bacdi aniga gadaashay acajiltum acajiltum amra rabbikum acajiltum ma deg miyaad ka degdegteen amra rabbikum rabbigiin amarkiisii miyaad ka hor dhacdeen ood ka hor deg ood ka hor degdegteen wa alqaa waa riday muuse al alwaaxa alwaaxdii buu riday caro ayaa ka keentay wa akhada wuxuu qabtay bira'si akhiihi walaalkii madaxiisa ayuu qabtay haaruun yajuru xaal uu jiidayo hu isaga ileyhi xaggiisa uu usoo jiidayo madaxuu ka qabtay isagoo soo jiidayo canaananayo qaala wuxuu yidhi haaruun marka ibna umma yabna umma hooyaday wiil inankeedow ina alqowma qoomku istadcafuunii waa i daciifsadeen oo way itaag darraysiisteen wakaaduu waxayna ku dhowaadeen yaqtuluunanii inay idilayaan yay ku dhowaadeen ee falaa tushmid ha farxad gelinin bi aniga haygu farax gelinin alacdaa cadowga haygu farax gelinin oo hadda ay arkaan adigoo sidaan ii ciqaabaya cadowgii waa farxa markaas walaa tajcalnii hayga yeelin maca alqowmi qolo macood aldaalimiina dulmi falayna haygu darin aniga ayb iyadoo faahfaahsanna suuratu daaha bay ku imaaneyn oo markuu yabna umma wuxuu yihi laa taأkhud bilixyati walaa bira'si inii khashiitu an taquula faraqta bayna bani israa'iila walam tarqub qowlii aniga adaan ku sugayay buu yidhi waxaan go-aan inaan iska gaaro xoogaa waa ka cabsaday reer bani israa'iil inay intay kala kooxa kooxa noqdaan hadhow aada i eedeyso waxyaabahaasaan ka baqay buu yidhi waana iga tabar bateen waana ka celiyey ka celinta hadday tahay waa ka celiyey suuratu daahan ugu tegayna ayb walamaa markii rajaca muusa muuse uu soo laabtay ilaa qowmihi qowmkiisii uu kusoo laabtay qadbaana xaal uu yahay mid caraysan asifan xaal uu yahay mid ciishoon oo murugeysan qaala wuxuu yidhi bi'samaa shay baa baas lahaaday khalaftumuunii aada dib ka samayseen aniga dibkay ood igaga dib marteen min bacdi aniga gadaashay acajiltum ma ka hor dhacdeen asabaqtum xukunkii allaan idin keeni rabaye ma hor dhacdeen idinka waxbaa iska samayseen walidaalika marka lama ogolo qofku inuu cibaadaad iska sameeyo isagoon ogeyn xukunka alle ee cibaadadaa ku saabsan alla wuxuu leeya yaa ayuha aladiina aamanuu laa tuqadimuu bayna yaday illaahi warasuulihi haddaad iska samayso cibaado cilmina aadan u lahayn sidii nebigu u sameeyey aadan ogeyn waa hor dhacaysaa marka inaad nebiga hor dhacda maaha waa inaad horta barataa cibaadadan siday sax ku tahay dabadeedna markaa aada samayso haddii kale waa hor dhacaysaa sidaanaa khayr ku jiraa adiga maa og ma ogin sida khayrka ku jiro annaga ma garan karno diinta diintay iyou la imaanayaa khayrku diintii marka waxay rabtaa marka marka hore in la fahmo oo imaamu lbukhaari wuxuu baab ka dhigtay baabun alcilmu qabla alqowli waalcamal cilmiga isagaa ka horeeya intaan wax la dhihin wax la samaynin laakiin dadka maanta waxbay iska samaynayan war waxaani khayr miya maxay dhibaa ma maxuu dhibaayo uu leeyahy waa khayr kulle kollaba ajar waa laga hela caqli buu kula aadan ninkaa marka rasuulka ma ka hormaray mase kama hormarin uu ka hormaray inuu daba socday ahayd acajiltum miyaad ka hor dhacdeen ood ka hormarteen amra rabbikum rabbigiin amarkiisa wa alqa al alwaaxa wa alqaa wuxuu tuuray muuse al alwaaxa alwaaxdii buu tuuray alwaaxdii marka markii hore ee alla uu la hadlaayay waa loo sheegay qoomkiisu inay hallaabeen isaga gadaashiisa oy dibicaab gudyaal noqdeen waa loo tilmaamay nabiyullaahi muusa oo suuratu daaha yaa wamaa acjalaka can qowmika yaa muusa qaala hum ulaa'i calaa aharii wacajiltu ilayka rabbi litardaa qaala fainaa qad fatannaa qowmaka min bacdika waadallahum saamiriyu meeshaas markuu joogay sidaan uma xanaaqin alwaaxdiisiina ma tuurin markaas xoogaa waa ka xumaaday laakiin sidaan ma noqo markuu arkay iyagoo dibigii caabudaya oo ku ou arkay ou ku kor yimid ayuu alwaaxdii tuuray oo aad usii carooday meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa waxa aada indhahaaga ku aragtay iyo waxa aada maqashay waxaad indhaha ku aragtay baa saameyn badan adiga aad kuu saameynayna xadiidka nabiga sala allahu alayh waali wasalamna wuxuu ahaa laysa alkhabaru kalmucaayanati khabar wax laguu sheegay la mid maahan waxaad aragtay ma la mid ah nabiyullaahi muusa isagoo warkii qabo oo ilaahay weliba uu markaa yacni u sheegay haddana taahiirkii iyo radu ficilka uu markaan sameeyey markaas ma sameynin ibnu kathiirna wuu keenayaa xadiidkaas iyo qurtubi iyo aimatu tafsiir acajiltum amra rabbikum wa alqal alwaaxa ayuu tuuray wa akhada marka cara unbaa ka keentay de alwaaxda ilaahay kalaamkiisaa ku qornaa muuse marka kalaam alla aad tuurtid iyo waxaa isma lahaynee qofku marka caradu ka badato mararka qaar waxa uu sameynayo waxaa laga yaabaa inuusan dareensanaynba ayb waalqa alalwaaxa wa alqaa wuxuu tuuray alalwaaxa alwaaxdii buu tuuray wa akhada bira'si akhiihi buu qabtay walaalkii madaxiisii buu qabtay yajuru xaal uu jiidayo hu madaxa madaxiisa ileyhi xaggiisa ama yajuru xaal uu jiidayo hu walaalkii ileyhi xaggiisa usoo jiidaya qaala wuxuu yidhi ibna umma yaadii munaadaha yaa xadfan xarfu munaadaha ibna umma yabna umma hooyaday inankeedow hooyada wuxuu u sheegay marka isku hooyo isku aababa way ahaayeene laakiin hooyada xoogaa naxariisaa laga dugsana war walaalkay hooyaday dhashayow saasuu leeyahay ina alqowma qoomku istadcafuunii waa i daciifsadeen aniga keli baan ku noqdo waa i daciifsadeen wakaaduu waxayna ku dhowaadeen yaqtuluunanii inay idilayaan falaa tushmid ha farxad gelinin bi aniga ha igu farax gelinin waxaana aada igu samaynayso ha ku farxad gelinin alacdaa'a colka cadowga walaa tajcalnii hana iga dhigin maca alqowmi qolo macud adaalimiina dulmi falay qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi muusa markaa xoogaa warkaas aad buu u garowsaday qaala wuxuu yidhi rabbi yaa rabbi rabbiyow ikfir lii ii dhaaf aniga ii dembi dhaaf waliakhii walaalkayna u dembi dhaaf wa adkhilnaa na geli fii raxmatika naxariistaada dhexdeeda ilaahu na geli wa anta adigu arxamu araaximiin kuwa naxariista kanugu naxariisasho badan ayaa tahay hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed